asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu subax wanaagsan halkan redio cda waxaad kusoo dhawaataan barnaamijka falanqaynta wararka oo barnaamij wax walba hadaan oo kale aad maqashaan marka laga reebo subaxnimo jimcaha wakhtiguma xumo ahaadee dadka xun
xilli waxaynu joognaa xaajadu gurracan tahay dadkuna badi xujaaliyu xadhig lama sitaan yahay xilli waxaynu joognaa ninkaad xaliya maantaba xarragada u soortood siisay doobi xoor badan inuu xamagga kugu dhego xilli waxaynu joognaa xaabsoo cun mooyee laga tegay xishoodkii xilli waxaynu joognaa xaaraami eed falay xigta lagu difaacoon la xusuusan aakhiro xilli waxaynu joognaa xawaaraha damaacigu xiddigaha ka sara maray xilli waxaynu joognaa ninkii xoola boobaa xumaanta u adeegsado xilli waxaynu joognaa dilka iyo xasuuqiyo xinjiraha ku dhaashiyo xadgudubku uu kufaan yahay xilli waxaynu joognaa nin xafida ammaanada nin xadaa ka mudan yahay xilli waxaynu joognaa xaaladda ay ku sugan tahay ummad aan xogteed qabin ama aan xisaabtamin xoog lagu maquuliyo wakhtiguma xumo ahaadee dadka xun ilaahay waxba kama xumaadaane dadka xun
mar kale subax wanaagsan saaxiibada dhegeysanay waa subax isniin taariikhda ku aasaysan tahay saddex iyo tobanka bisha koowaad ee janawari sannada labaatan labaatan qodobada saaka barnaamijka falanqaynta wararka aan kusoo qaadan doono waxaa qayb ka noqon doona madaxweynaha galmudug axmed ducaale geelixaaf kulamo aan loo kala kacin tariya xalad ayuu ka wada magaalada gaalkacyo ee gobolka mudug ee dhanka galmudug faahfaahin ku saabsan ayaa barnaamijka falanqaynta wararka saasta aad ku dhagaysan doontiin qodobada kale barnaamijka falanqaynta wararka saaka aad ku maqli doontaan waxaa qayb ka noqon doona maamulka puntland ayaa digniino ka soo saaray roob xoog leh oo ka dii doona qeybo ka mida deegaanada maamulkaasi warar arrintaas ku saabsan ayaa barnaamijka falanqaynta wararka saaka aad ku dhagaysan doontiin xubno ka tirsan dagaalamayaasha al-shabaab ayaa goob fkara ku taalla qaybo ka mida deegaanada ay ka arrimaha al-shabaab waxa ay ku toogteen afar ruux oo ay ku eedeeyeen dambiyo culus barnaamijka falanqaynta wararka ayaa saaka uga boga doonteen qodobada kale saaka aan hayna waxaa qayb ka noqon doona ciidamada dowladda federaalk soomaaliya waxay soo bandhigeen saraakiil sare oo sheegeen inay kasoo goosteen dagaalamayaasha al-shabaab ay ka dagaalaan qaybo ka mida gobolka shabeellaha hoose barnaamijka falanqaynta wararka ayaad ku dhagaysan doontiin dowladda federaalk soomaaliya waxay ku fashalatay joojinta munaasamad cabdiraxmaan cabdiskuun warsamo khudbad uga jeedin lahaa waddanka maleesiya caasimadeeda kalalambuur barnaamijka falaqaynta wararka ayaan xogo ku saabsan saaka idinkugu soo gudbin doonaa qodobadaas nagu soo koraa xubintaas oo xisaha badneed qaybaha dambe barnamij waxaa ku dhagaysan doontaan heystaa fidha nagu taagano naga fadhi nuumayaale dadyahow fataxada maraha fataxada mara fataxada mara dadyahow fataxada mara
tebinta iyo diyaarinta barnaamijka falaqaynta wararka saaka waa aniga xasana waxaa farsamaynaya saaxiibkay haashin cumar xasan ee waa mar kale iyo barnaamijka falaqaynta wararka kulan wanaagsan dhana saaxiibil kusoo dhada barnaamijka falaqaynta wararka waxaan ku bilaabaya magaalada gaalkacyo ee dhanka galmudug oo kulamaan loo kala kiceen taariikh xalow ka wada madaxweynaha galmudug axmed ducaale geelxaaf madaxweynaha galmudug axmed ducaale geelixaaf ayaa qaabilay ogaaska mid ka mid a beelaha deegaanada galmudug oo shalay galabkii dambe gaaray magaalada gaalkacyo ee dhanka galmudug madaxweynaha galmudug axmed ducaale geelixaaf iyo ogaaska mid ka mid a beelaha deegaanada galmudug ayaa ka wada hadlay xalka galmudug iyo sidii looga wada shaqayn lahaa maamul loo dhan yahay oo ka dhisan cadaalad iyo sinaan kaas oo lihayso madaxweyne axmed ducaale geelixaaf oo ka wado magaalada gaalkacyo ee dhanka galmudug sidoo kale madaxweyne axmed ducaale geelixaaf ayaa la filayaa in shaytaanku bishan uu furo shirwalan looga arrinsan doono xaaladda galmudug sida ugu horreeyay uu cilaamiyey madaxweyne axmed ducaale geelixaaf kaas oo sheegay uu ka dhici doono magaalada gaalkacyo ee dhanka galmudug mas-uuliyiin kale ayuu la kulmay oo qayb ay ka ahayeen xildhibaano iyo wasiir ka tirsan dowladda federaalk oo halkaasi ku sugan iyo sidoo kale wasiire kale oo galmudug ah waxaana kulamo intuu badan lagu hadlay sida galmudug kale oo ka madax banatan dowladda federaalk halkaasi looga dhisi lahaa barnaamijka falaqaynta wararka ayaa dhegeystaan saan redio cadahan hawla socotaan maamulka puntland ayaa mar kale waxa ay saaka soo saareen digniino roob dabeyle wata oo filayaan inay ka da-aan deegaano ka tirsan maamulka puntland kadib sadaal la bixiyey agaasimaha waxda masiibooyinka ee wasaaradda arrimaha gudaha maamulka puntland oo warbaahinta kula hadlgarowa wuxuu sheegay in puntland dhowaan ayaa ka da-aan roob xoog leh dadkana ay ku diirsadaan ha yeeshee la filaya in sidoo kale roob xoog leh ay ka da-aan qeybo ka mid a deegaanada maamulkaasi wuxuu sheegay in sadaal la sameeye lagu sheegayo in afar tobanka ilaa shan tobanka bishan la fila kae roob dabeel wata ay ka da-aan deegaano badan oo ka tirsan gobolka bariya puntland gardafu iyo sidoo kale karkaar dadka ku nool deegaanada maamulka puntland ayuu ugu baaqay inay ka fogaadaan goobaha dooxooyinka ah sida kalena wuxuu uga digay kalluumaysatada in ay wadaan howlaha jilaabashada kalluunka ee deegaanada maamulka puntland habar habar ma joogte haweeniyo rag maanta wayaynaanu kala qabrin qayb qayb la sheegtiyo habar habar ma joogte qayb qayb la sheegtiyo habar habar ma joogte haweeniyo rag maanta wayaynaanu kala qabrin
barnaamijka falaqeynta wararka ee dhegeysanaysaa radio codna hawla socotaan waxaa markan aadayaa ee, qaybo ka mid ah gobolka shabeellaha hoose xubno ka tirsan dagaalamayaasha al-shabaab ayaa waxaa goob fogar ah ku taala deegaanka sablaale ee gobolka shabeellaha hoose waxay ku toogteen afar ruux ay sheegeen inay ka tirsanayeen dowladda federaalka soomaaliya goobta toogashadan ay ka dhacda waxaa ku sugnaa qaar ka mid a shabaabka deegaankaasi dad shacab ah ku sugnaa deegaanka sablaale waxaan dilka toogashada lagu fuliyay afar ruux oo al-shabaab ay sheegeen inay u shaqeynayeen dowladda federaalk soomaaliya waxaa afartan ruux ay kala haayeen kow ayuub xasan buraale oo sheegeen inuu ka tirsan yahay maamulka degmada kuntuwaarey oo ugu magacoona dhirta iyo daaqa laba xasan cusmaan cali oo loo yaqaan abaaley oo al-shabaab ay sheegeen inuu ka tirsan yahay ciidamada dowladda federaalk soomaaliya ee degmada baraawe ee ka howlgala aadna uga yaqaanaan degmadaasi xasan faarax maxamed oo la yaqaana gembiye ayay al-shabaab sheegeen inuu ka tirsanaa ciidamada dowladda islamarkaasna ay qabteen isagoo ku wajahnaa degmada bulobardi gobolka hiiraan ee hirshabeelle afar xuseen xuseen cabdulle oo ah ninka afraad ayaa al-shabaab waxay ku sheegeen inuu ka tirsanaa ciidamada dowladda federaalk soomaaliya islamarkaasna laga soo qabtay deegaanka dacaaraha oo u dhow degmada qoryooley ee isla gobolka shabeellaha hoose si kastaba al-shabaab ayaa horey waxay dalil ugu fuliyeen dad ay sheegeen in la shaqeeyaan dowladda federaalk iyo dowladaha taageera kuwaas oo goob fagarah ku yaala deegaanada shabaab ay ku toogtaan barnaamijka falaqeynta wararka ayaa dhegeysanaysaa radio canaha la socotaan waxaa markan aadaya deegaanada jubbaland oo la sheegay in lagu soo qabtay xuman sare oo ka tirsan dagaalamayaasha al-shabaab ciidamada dowladda federaalk soomaaliya ee ku sugan magaalada baraawe ee gobolka shabeellaha hoose ayaa waxa ay soo bandhigeen sargaal ay sheegeen inuu ka tirsanaa dagaalamayaasha al-shabaab ninkaay soo bandhigeen ciidamada dowladda federaalk soomaaliya waxay ku sheegeen in aysan soo qaban balse asagu isa soo dhiibay sargaalkan kasoo goosta dagaalamayaasha al-shabaab waxaa magaciisa lagu sheegay maxamed axamaade kaas uu sida laga soo xigtay dagaalamayaasha al-shabaab ku bihiray sanadkii labada kun iyo labaiyo tobankii maxamed axamaade oo warbaahinta kula hadla baraawe oo shabeellaha hoose ka tirsan waxauu sheegay in markuu soo dhiibaya uu la soo xiriiray abtigaas oo ka tirsan ciidamada dowladda federaalka sidaasina ay ugu suurto gashay isku soo dhiibitaanka dowladda federaalka xubnaha weli ka baba dagaalamayaasha al-shabaab ayuu ugu baaqay in iskaga soo baxaan isagoo nolol al ku tilmaamay ka mid ah saha dagaalamayaasha al-shabaab taliyaha ciidanka booliiska degmada baraawe ee shabeellaha hoose oo ka hadla goobta lagu soo bandhigaya shabaabkan kasoo goostay dagaalamayaasha al-shabaab waxa uu sheegay in ninkan sababta kusoo dhiibay al-shabaab ay tahay cadaas ay kala kulmeen kadib markii lahakaas looga shakiyey al-shabaab weli kama saxsan sargaalkan sanadaha badan kasoo barbar dagaalamayay ee isku soo dhiibay ciidamada dowladda federaalk ee ka howlgala magaalada baraawe oo gobolka shabeellaha hoose ka tirsan barnaamijka falaqeynta horarka aad dhegeysanaysan qayb guduma barnaamijkan waan ku sii siqaynaa saaxiibayaal warqad ka soo baxda xafiiska booliiska ee wadanka kalambuur caasimadiisa kalambuur aanrada maleesiya waxaa lagu sheegay inaysan dalkaasi ka dhici karin munaasabad soo dhownaha oo lagu sameyn lahaa siyaasi cabdiraxmaan cabdishuur warsame wadankaasi booqanayay amarka kasoo baxay boliiska waxaa sida la sheegay u yimid kadib markii safiirka soomaaliya u fadhiya maleesiya uu taliska booliiska ka dalbaday in la joojiyo munaasabad lagu dhoweynayo siyaasi oo ay qaabqaabanayeen inta badan ardada wadankaasi ku nool iyo jaalida soomaaliyeed xogtaan kelina maleesiya caasimadiisa kaalambuur waxay sheegaysaa in safiirkii booliisku uu ku qanciyey inay jiraan dad badan oo ka caraysan cabdiraxmaan dashkuur warsan uu sheegay in qodbad hadda kahor uu ka jeediyay dalka jarmalka ay ka dhalatay arrimo fara badan islamarkaasna ay macquul ay tahay in dhibkale hadda wadanka uga dhaco dhinaca kale munaasabadda soo dhaweynta cabdiraxmaan cabdishakuur warsame way qabsoontay waxaanu jeediyey khudbad dhaliilo badan uu u jeediyey madaxda dowladda federaalka maxamed cabdulaahi farmaajo barnaamijka falqanta wararka dhegeysanaysan qayb ugu dambeeya barnaamijka soo garan waxaad kusoo dhawaataan kalamaan aryaaday dhegayst maanta waxaa la yidhi inkastood khabiir tahay mar buu damac ku qaadaaye adigoo khamiis weyn sitoo lagugu qiimeeyo hadday naa qabyaalaysataa kula qurcoonaato oo aad jacayl laba qarshee toos wax ugu qeexdo nambarkeeda adigoo ka qoran qirana miisaamin si lagugu qaabilo inaad sheegto qoladaada ood qabiil ku murantaani waa qodobkii koobaad mana qanacdo jeerood darteed reer ku qadaftaaye oo aad cidday qoonsataba yara qaniintaaye amaad faan qulqulisoo tiraa adiyo qoyskiinnu qidadaha dagaalkiiyo hub iyo qori markay joogto kollay qalabka naatoo dhan iyo ruush qasnadihiisa iyo waxa qumbulad shiina iyo kuuriyo u qaasa bamkii reer jabbaan quusiiye qaaq wax kaga siiyey iyo quburadoo idil waxay qaraxyo soo saartay barqaad qaban lahaydeen haddaad dirir ku qaadaane giddigoodna waad quursataan qaaraddaa yurube carabahan saliidaha qotee dahabka qeeriin leh adinkoo u qaaraamayaan ku qarwi doonaaye sheekada ma qaadaa dhignaa waa isku qalannaaye markaasay qoslaysaa wax kale lagala qiil waaye horaa waxaa loo yidhi khuruucan qaab laheenin kharsin sooraa karoon iyo caana garoor eebbaa'igu ogaa gabay kalead kula jawaabday oo hadda gabdhaha foor bayntifaaf maad u raystaa warnamayow libadda oo weeran jira ka dhidheelasa dheegi jari gobaydka islaamad inoosan kali dheelan dad yeelan waaye warnimayo idinka gabay aad waddaan adduunkana waddan gabay lagu dhisay lama sheegin adiga laftaadu weliyaa tahay adduunkana war laguma dhiso maandhey danaa looga dhacaa dumar haddoo warkaada diido war waxaa la yidhi haddaad rabto siyaasadda si fudud inaad ugu biirto wasiir nabadee nolol ka tirsan darawal u noqo ama istaaf xildhibaan galmudug ha kaa dhige maandhow aniga haddaan cunto kariyo u noqdo mayga dhiga warnimiya war mahaytan xildhibaanada galmudug deega guddoomiye kumeelgaare waa dooradeen maynaan dooradeenna laanki meelanka wiinay aniina meelamayba koogaayey kuriitoyo yar eh goorba mayka aalay kanka wiin inoo afartan sana leyba jara warkaagoo dhammi inuu been yahay waxaan ku ogaaday goorba iyo maylankii aale markaas isku dartay
warkii kiidayaa ee juqjuqeeska bilaawi wadaayaw xildhibaanada galmudug ka mid annagani una madiisan wallaahi aan la yeelayn oo bilaahi aan la yeelayn daanimayn madiisan latin ilaahay ba ka dhaarday fadaan eed iyo eedaan fadaana siin ku hoos lehna waryaa ma macallin maxamuuda afartan sano jiro waadan aqoonina warwar ma haysiinin jididkii intii u dambaysay waa la xidhay waad ogtihi markuu qaraxa dhacjidaa la xidhi jiri kii u dambeeye waxaa lagu xidhay waddadii u dambaysaa la maraayay sayidkii dabka inta u dhaxaysa ganacsiga xataa waa guurayaan kadib markii meel loo maraayo weeyeen lankoota ka horoysa iyo meeray af male abaaburun waa ukun ahaan angubaangubun wa iswiinadun amale etisa alle koo ogaada ariirow alle koo ogaada yo ari madun halkole aningere halkina nabadeenna maday saaqow heestaasa waa xilliga ayaad qaaday ma jidadka furay leedahay jidadka madiilihiradi baabuur dareeraw makoraaw duung maraaw ani lugtayle ki dareeraw ki dareere warwarkaa naga dhex gelinine shacabka isgoyska dabkaa la iskugu geey aniga warkaasoo kale waa ku aqaanaa markii shacabka meel iskugu keeno hayay wow ay leedahay war dadka la leeyahay dabkaa la iskugu geeyey ma lagubi rabaa maye waa isbaarakow hadda le warnimayo waxaa la yidhi hashii bilqata ay beri kuma darsan weyn saddex sanaan xabsi ku jirnay halkaas sanoo noo hartay waxba yaysan weji nooga raadsan kaambeyn nabadiyo nolole inta hartana jidadka ha xidhe waryaa been ha sheegin sanad uma dhinne kow iyo toban bilood iyo soddon cishaa u hartay war cabdiraxmaan cabshukuur ay tirada ay ka qaldamaynay inta u hartay oo u xisaabsan yihiin aroo sheekh shariifu waa og yahay tirada u hartay war maxaa jeemis iswaal baa og waxaada raysul wasaare khayr raba dadka tirsanayuu ka mid yahay bilaash baa loo qarqarinayaa war xasan sheekh xilligan oo kale wuxuu dhihi jiri qabyo ninkeedaa dhammaystiran nimayahaw kuwa hadda jooga jid ninkii xidhaa fura miyay ku kaambeyn geli doonaan horaa waxaa loo yidhi qososhaa iyo qaylisidaa khabri waa ku qarsahaa marka wax walbaa la sheegee hal san leewa wax u dhiman
warnami awal mooshiidin madawiinaha koldhowaita elektriyaan bahi lanlilay siyaasi afweerikii halla kulumi abdinuurna waliba war saxaafadeedka sheegay lamada madawiina ino ka heliyeen hariirka ino kor langaada anreed maday ahamayba ka alay tirisada joora madawiinagan meelikana nagadaayi ino taalilii keligiistalinimidlah waraabiyaayay markiinka damboyta inay lahanka goboya ka ali
war madaxweynehena baraatigu soo qaatee ka leexda xilligii doorashadana ma dhowee war naga tagtiyoriyuu ku soo qaatee baraadkada annagana ku dul samayn rabaa warafaworki qurbajoog maaha muuse bixi iyo muuse suudiba qurba joog maaha anu waxaan la yaabanahay dadkan doorashada maallaqabtalo oo wakhtiga dharanaya madaxweynuhu waa astaantii qaranka ee ma astaanta qarankaad rabtaan in la bedelo ahey widaayeyga kasi ino aboogi dhali nabad inolal eta ninkiya warteenna arooso adeerkeenna le waaye war war mahaysiine dowladda puntland waxay ku dhawaaqday nimankii caayisho iyo yaasukuf sadee dilay in la toogan doono bisha febraayo weliba maalinta iyo saacaddaba waa la sheegay markaa nimankaas inta u hadhay maalin kasta waxaa dilaya wadna kurkur war ninkii ilka casan lalahaa oo lahaa dadka annagaa laynay iyo xertiisa ayaa maalinta la dilaya iyo weliba saacadda in la shaaciyaa wanaagsanaan lahayd macalinka dilaaga iyo asxaabtiisa wadna kurug ah ku dhacma ay leedahay war af soomaaliga waxaa ku soo kordhaa la yidhi taliya digtoonow askari nabadee nololahaana keenay war alkudhigyada nabadii nolol waxaa ka mid ah buudkan kula tumay waa dhex galnay waa isticmaalnay war waxaa la yidhi dhereegtuba caqliga waa dhibtaa waana dhumisaa sahal bay ku dhaaftaa taladu dheefku naaxyada ninkii aqalka dhaladaa dhistoo sare u dheeraystay oo carshaanta dhagax tuuray oo dhuguya maanka war dawanka nowlan gurmiraha ee kajir hobu siidgamow bilaawa walaahi dhibusilee haysada war madaxweynaha yuganda musefeni waxa uu sheegay dadka reer yuganda in afartan boqolkiiba ay dhereg u dhintaan taasina ay tahay musuqmaasuq ugu weyne dalkiisa ka jira war yaa asaga ka dhereg badan waa ka caloosha cabdiqani yeeshae calool mugdi waaye wax ma sheegayso war kumbyuutaraa la saaraa intay qalad cuntin waa la sheegaa beer nin fasho weligiis ma barye ma baahoode dadkaas beeray fasha hadday dhargeen ogoy ambar yaabaleta beer farashan ame musuq maasuq nagati war qoladiinna reer kalamaana waxaan leeyahay rununa isu sheegaan naflaha way u roon tahaye iyadana rabaal baan lar dhigay oo cid baan rabine inta beenta loo rixinayee lagu rakaadaayo oo ruufyaanba ruufyaanka kale raalli gelinayo dhibta lala ragaaday bulshadu raaf ka rogi weydey kama raysanaysaan haddaad sii riyooteene allahayow sidii roon adduun raasamaal ma leh war goladan geegili dooradaay beenbeenay nugu baafiyeen ee beenbeenay nugu baafiyeen war waxaa la yidhi inkastoo rasaas badan la rido oo rag lagu laayo kama raysta aadmigu inay run isu sheegaan war niman yaha war ma haysaane xildhibaanadii aqalka sare walshaldiray war mooshimaay keeneen araada shuba maa la yidhi shib shib shib amaa ka jirtaahe anaa amramiyaa la yidhi ima qusaysaa la yidhi ha sheegin amaa la yidhi war waa odayaalo waxaa way ka waawen yihiin guddoomiyaha aqalka sare cabdi caashin waxaas yeeli maayo war warkaan naga dhex gelina dhegaysta kulankoodu wuxuu u baaqday aqalka sare kooram la'aan aroo meesha lacag la'aanaa ka jirta miya war saas maahee markuu guddoomiyuhu soo xidhay kulanka ayay xildhibaanadii tirada ka dhiman ay yimaadeen waxayna ku andacoodeen in waddooyinka ay ka xidhmeen istaahilyau godqiyaan iyo qodeenha war markii macallig ilmaha ay ka soo daahaan ardayda indhahu u duubi jiray guddoomiyadda haashi xildhibaanada indhaha muu duubi war jihaadku hadday ku xidhmeen maxay mooshin uga keeni waayeen mooshinan beesa wadanin cid keenaysa ma jirto war waxaan idin weyddiiyey iiraan iyo maraykanku xaggay kala marayaan war cummaan boqor cusub bay yeelatay war mahaysidi horyaalka ingiriiska waxaa hoggaaminaya liverpool xalana waxay ku tumatay ay cardaa adiqaha gurigeeda uga dhigtay tottenham hayeeyami cimrigaasay ciyaaraha ku daawataa war hayga dhex geline tababaraha tottenham jose marinho xala ma hurdin cumrigaa raaga geel dallaas ku tusaa la yidhi aroo saas maaha cumrigaa raaga cambuulu gubataas ku tusaha la yidhi walaada odayga cabdille ma ishiyaa rogmata maanta xaggee aaday maya dhul jeexmow soo talow haya war harqaankiisuu ku laabtay asagoo moos cunayna waa arkay shaqadee sharqaanle waayey miya war ani afaayanku ee oo dhegaynsada walaa u sheega jari hey ninkan kaabihiisa gashan kabaa islaameedow gasha araada war mahaysina musharaxiinta galmudug khurbajo oo ku soo biirtaa la yidhi warodobaa wuxuu yidhi xildhibaanadan dhaartii labaad ay marayaan waa noo soo xagjugle war xildhibaanada galmudug dhaartiyo moo shidinoo nawal noo warsada makuugo laahiba makuugata laahiba madila dhamaaye ilma adeerayaalow qoodhiina iyo heedhadiina sidaad u dhaarateen weeye yaleeri dhabtee waaye dhaara maraaye may dhaheen wareedhaha murankiinnu tiro badana ma mucaarad wareeroo bulshadii maqli weydoo maqaankii muqdishow isku muujinayaa tiin mukudhaarini waryaa ana ka mucaarad mana dhihi kartaan ku leero alqaaracadkaa
war noo taba towbad ilaahay siin haleeshiya
fariintaasi xubintii ka horeysa kalamaan waxaa gabagabahan barnaamijka uu soo saaraa kaana ka timinayey anigoo xasana haashim cumar xasan uu farsameynayay intaan barnaamijkan dibda u kulmi doono waabaada barnaamijka falaqaynta wararka oo idin leh subax wanaagsan fadhi baa daawado xalay fiidkiin falaaraha laganaguu iidhi feerahay jaban dhaagahayga oo furan hurdada bay ka soo idhi arrin nagu fogaatuu ii yidhi aan ku fahamsiiyo taladuu ifaraa waxaa ka mid ah faafi sheekadan meel iifayu lama arkay faafi sheekada fadhi baa daawadu xalay fiidkiin falaaraha laganay buu ii yidhi feerahay jaban dhaagahayga oo furan hurdada fay ka soo idhi arrinagu fogaatuu ii yidhi aan ku fahamsiiyo taladuu ifaraa waxaa ka mid ah faafi sheekadan meel iifayow lama arkay faafi sheekada umuurahan folka adag umuurahan wadafaada haddase kala furku dabolka haddan ka faydo umuurahan folka adag umuurahan wadafaada haddase kala furfuro dabolka haddan ka faydo fidha nagu taagan oo naga fadhi nooma yaale dadyahow fataxada maraha fataxada mara fataxada mara dadyahow fataxada mara fidha nagu taagan oo naga fadhi nooma yaale dadyahow fataxada maraha fataxada mara fataxada mara dadyahow fataxada mara maxaan fikir seexan waaye intaan soo sar fadhiistay intaan dib faarumaystay maxaan faalada ku daalay maxaan falanqeeye howlo maxay kaloo iga firdhiiday maxay bura iila fuushay maxay firxatoo la waayay maxay dhakaadu igu faartay maxaan isfaroo intayda faruurta intaan qaniinay falaad iyo ciil islaaway maxaan fikir seexan waayey intaan soo sar fadhiistay intaan dib u faadhumaystay maxaan faallada ku daalay maxaan falanqiyey howlo maxay talo iga fidhiidhay maxay bura iila fuushay maxay firxatoo la waayay maxay dhakaado igu faartay maxaan isfaro intayda fadhuurta intaan qaniinay falaad iyo ciil islaaway fidha nagu taagan oo ileen fa adhe nuumayaaleeye dadyahow fataxada maraha fataxada mara fataxada mara dadyahow fataxada mara bidanagu taagano ilin fadhi nooma yaale dadyahow fataxada maraha fataxada mara fataxada mara dadyahow fataxada mara haddana califaahiyo rabba faxanu jiree hawada aan ka faali tushiya foodaan arkaayo fadabay iga muuqda barwaaqada foolanaysa xariiqiyo falalaxeeda saagaashuma falxumo dhowaan falaga isbedeli haddana califaahiyo rabba faxanoo jiree awada aan ka faali tusniya fooranarkaayo fadbanbari iiga muuqda barwaaqada foolanaysa xareediyo falalaxeeda saadaashuma foolxumo dhowaan falaga isbedeli farintan kula timi inaad fidisay hayadee haddad la fadhiisanayso farintan kula qimay inaad fidhisan yahayde haddad la fadhiisanayso fidhanagu taaganoo ilin fadhi nooma yaale dadyahow fataxada maraha fataxada mara fataxada mara dadyahow fataxada mara fidhanagu taaganoo ilin fadhi nooma yaale dadyahow fataxada maraha fataxada mara fataxada mara dadyahow fataxada mara anigu barka aan fide anigu aan fiikiso wixii hare fogsadee adigu fiigaa istaag filkaa ka har filkaa ka har waa haba anigu barka aan fide anigu aan fiikiso wixii hare fogsadee adigu fiigaa istaag filkaa ka har filkaa ka har waa haba war hoy arrimaha ka fiirso dantiina ka oko foofa wuxuun dadka ugu filaada taliyo ficil baan rabnaa waroy arrimaha ka fiirso dantiina ka oko foofa waxuun dadka ugu filaada taliyo ficil baan rabnaa intaad finjiriirsanay cashii faro ay gadoontay raabdeeda ku foorarteen miyay tala fara ka haday intaad goolni u faqdaan intaad gelin fay gartaan fagaaraha soo istaagaan intaad kunjiriirsanay cashii faro ay gadoontay raaqdeeda ku foorarteen miyay tala fara ka haday intaad goolni u faqdaan intaad gelin fay gartaan fagaaraha soo istaagaan fidanagu taaganoo ilin fadhi nooma yaale dadyahow fataxada maraha fataxada mara fataxada mara dadyahow fataxada maraha fidanagu taaganoo ilin fadhi nooma yaale dadyahow fataxada maraha Adiós, Fata Haramara.